Masaajidyada ayaa ah goobaha lagu dhiso bulshada akhlaaqdooda, waxbarashadooda, iyo isku xirka dadka iyo rabbigood. Sidaa daraadeed ayaa mar waliba muhiim tahay in dowladdu garab istaagto, isla markaana la horumariyo sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta arrimaha diinta la siinayo bulshada. Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowladda Koonfur Galbeed, Nuur Siddow Baba, oo u weheliyay Agaasimaha Guud ee wasaaradda, ayaa kormeeray qaar ka mid ah masaajidyada magaalada Baydhabo si ay u qiimeeyaan sida bulshada loogu adeego iyo baahiyaha ka jira sidii wax looga qaban lahaa, sidoo kalena loo xoojin lahaa arrimaha horumarinta diinta. Qaar ka mid ah guddiga masaajidyada ayaa ka warbixiyay booqashada wasaaradda.
waxaa na soo booqday eh, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta eh, dowlad goboleedka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Eh, runtii haddaan nahay eh, culimmadii masaajidda ama maamulkii masaajidda waan aad baan u soo dhoweynaynaa waa ku faraxsannahay eh, inay maantana soo booqdaan waxaana rajaynaynaa insha allahu ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo qadaro in badan inaan kulanno oo masaajiddan aan ku soo noqnoqonno maadaama wasaaraddu ay tahay wasaaraddii masaajiddan gacanta ku haysay waxaan leenahay wasaar- wasiir noo soo dhowow jazaaka allahu khayr aljaza waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsannahay imaanshahaaga waxa kaloo aan soo dhoweynaynaa insha allah wax walba waxaan rabnaa inaan la shaqeyno oo maaragtay een, awaamirta aan qaadano awaamirta wasaaraddu ay soo saartay taasoo ku saabsan masaajidda iyo qaabka maamulkooda uu noqonayo een una weylanaa sidataanaba waan khidmayaane een beedka ilaahay masaajida waan khidmayaana masaajida waan teegana inay jumco iyo jumaaca laka fulaya inay si nabadgelya ka cibaadaysada inay ummata aan khidmayna wal alla iyo wal masaajida aan baahayina una ka shaqayno een fududayna una ilaahayna aan ka dhawaadana ibtiqaa wajhillaahi una aan suubiyaana een masaajidka jaamaca ee way ku dareereen dhismo cusub musqulo oo konton ilaa musqulood ee waa la dhisahaaya oo weli qabyo aleen furna musquloogaasa masaajid ee wasiirka iyo agaasimaha kormeereen iyo wafdiga iyo hogaamiyahayaan musqulo qabyinin ayin weli musqulagaas una muddi dareeraan kaalmo weyn aan baahanayni masaajidka maska filan dhaqaale aan baahanaay wasaaradda iyo maamulkaba way ku codsadaan inay gacmo noo siiyaan walaanayn dhaman ya ku codsadaan haddii ilaahay era Dhanka kale, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed, Nuur Siddow Baba, ayaa isna dhankiisa ka hadlay.
muhiimadeeni koowaad oo maanta aan soo gaarnay masaajidadan waxay ahaayeen een, qorshahanaga guuda wuxuu yahay kormeer guud aan ku samaynayno aan ugu kuuragalayno xaaladaha guud ee masaajidda magaalada baydhabo Ee, maadaama labada masaajidood ay yihiin een, indhaha masaajidada guud ahaan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya waxaa jirtay awaamiiro tiro badan oo maaragtay oo qaybo badan ee ay ku socdaan masaajidada oo ka soo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta inaan kor joogtayno oon ogaano wixii la fuliyey iyo wixii aan ka fulin insha allahu tacaala ee, wixii ay ka fulayna waa aragnay wixii aan ka fulinna dee guddiga waa ka fadhiisanay haddii ilaahay subxaana wa tacaala idmo waxaan rajaynaynaa bulshada ee, dhegtooda ay u taagan tahay awaamiiradan kala duwan oo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay ka soo baxday fulintoodiina ay maaragtay ay u hamuun qabaan in la fulin doono insha allahu tacaala guddiguna ay naga ballan qaadeen biidni illaahi kariim waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ee, guddigan masjid jaamaca weyn ee, runtii ee, towsiicyada ay ku samaynayaan masaajidka iyo ballaarintiisii khaasatan sidaa arkaysaan waxaa la dhisayay musqulo gaaraya ilaa iyo konton iyo labo musqulood oo ay ku dhiseen si tabarucaad ah oo maaragtay yaa muslimiin ah